mas-uuliyiinta maamulka gobolka Howda iyo Wehelya ayaan xubno ku tirsan golaha wasiirada Somalilan ayaa hay-adda World Vision kula wareegan qalab kala duwan oo iskajaar ah qalab xafiiseed mid walbarasho iyo qalabka ciyaaro oo hay-adda hadeersidiya degmada Galguduud koreyntii qalabkaasi waliyaawo ku kooban ayaa faahfaahin ku biidiya too ku mid ee madaxda ku dareertay hay-adda World Vision runtii farxad weyn bay noo tahay maanta anagoo ku matalaya World Vision inaanu soo gaarno balogubadle kadib markii uunu soo gaadhay codsi khuseeya waxyaabaha looga baahan yahay degmada waxaanu ku guulaysannay xaqiiqata iyadoo ay baahidu badan tahay oo codsiyo badan aynu soo gaadheen inaanu maanta soo gaadhsiino qalab isugu jira qalab xafiis qalab dugsiyeed oo ay isugu jiraan miisaantii iyo kuraastii iyo qalabka ciyaaraha runtii farxad weyn bay noo tahay markii ugu horraysa aanu nimaadnana may ahayn in badan baanu ka shaqaynay balogubadle iyo agagaarkeedaba maantana agabkan aanu keennay waxay ka timi uun baahi markaa taallay oaanu isnidhi waxaad ku caawin kartaan inaad meeshii geysaan oo aad markaa maxay heeday waxqabadkiinna sii labalaabtan waxaan ku rajawaynaana insha allah haddii ilaahay dhahdo inaanay noqon qalabkan qalabkii u dambeeyey waxaana ku mid a mas-uuliintii gobro ku haayana aqabkunya aan mahadnageen hay-adda world vision oo hadeersiday qalabka walbarasho iyo qalabka ciyaaro oo baahi badan aalanka qabaya degmada bilgubidlaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta baahida ay ka soo jawaabeen baahidii maalintii u soo bandhignay sidii deg deg ahayd ay uga soo jawaabeen baahidaas ku jirtay xafiisyada waxbarashada iyo qaybaheeda kala duwan hay-adda world vision qalabka gobolka ugu soo deeqday iyo ciddii kale ka qayb qaadatayba aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa waa mahadsantihiin baanu leenahay shukran maanta waxaan ugu mahadnaqaynaa halkan hay-adda world vision oona soo gaadhsiisay qalab qalab kalena hor yaalana soo gaadhsiisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baana ugu mahadsantihiin waana idinku soo dhawaynaynaa gobolka
sa runtiia maanta halkan waxaanu aad iyo aad ugu bogaadinaynaa hay-adda world vision oona soo gaadhsiisay qalabkii qalab xafiisyada iyo iskuullada iyo sboortskaba isugu jira oo wax badan ka tari doona baahida gobolka se runtii aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa wasiira dowlaha waxbarashada oo codsigaa bixiyey gudbiyey iyo hay-adda world vision si deg dega uga soo jawaabtay qalabkana waa qalabna anfacaya waa qalab tayadiisu sarrayso waa qalab gobolka u baahnaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa maadaama aana soo gaadhsiisan qalabkaa inaannu annaguna si fiican u maamuli doonno xafiisyadii loogu talagalayna insha allah loogu shaqayn doono qalabkani runtii wax badan buu maxaa yeelay aynu uga faa'iidaysan karnaa haddaynu cilmiyeyno baahiyo gaaraa jiray oo meel gaara maxaa yeelay aynu u wadnay laakiin hay-addu saayid bay ku soo dartay waxaa marka laga yimaado xafiisyada wasaaradda waxbarashada in la qalabeeyey marka laga yimaado hoolalka wasaaradda waxbarashada khuseeya marka laga yimaado in la qalabeeyey iskuullada marka laga yimaado waxaa ku ladhan xafiisyadii kale dowladda xafiiska guddoomiyaha gobolka uu ka mid yahay in wixii ka dhiban uu ku qurxisto waxaa ka mid a in xafladaha v i b da ee quruxda badan leh kuraastii lagu qaban lahaa ay noo soo raaciyeen world vision hay-adda world vision oo kaalin weyn ku qaadataya horumarada walbarashada oo daboolo doonta baahi badan oo bulshada deegaanka taasayta oo faa-iidoobinya oo nagado doonta qabshal dubango iyo hadeersidii hay-adda bilgubidlaya